bsm اllaahi الرحman الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiin slى اllah وslm عlى نabiyina mxamadi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعiin ama bعdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllahu taعaalى baabu maa jaءa fi اlwaliimati waliimada wixii ku yimid caddaynteedii buu u baab yahay alwaliima waxaa la yidhaahdaa طacaamu اlcursi laxman kana aw gayrahu arooska cuntadiisa ama ha ahaado hilib ama geyrkiisa ha ahaado inuu hilib ahaado shardi maaha waa arooska cuntada laga sameeyo ayaa weliima la yidhaahda qala xadaثna qtaybat qala xadaثna xamaad bnu زaydi can haabiti can anas bni maliki ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama nabiga ra'aa wuxuu arkay calى cabdiraxman bni cawf cabdiraxmaan bn cawf ayuu wuxuu ku arkay ahara sufratin sufra iyo jaallo raadkeed ayuu ku arkay marka daahir culimadana waxay u badinayaan waxa uu ku arkay inay tahay sufrada ama raadkaasi waxa uu ku arkay dharkiisa ee jirkiisa ma aha leanna a'immadu iskuma khilaafsana ninka in uunan jirkiisa zacfaraan iyo inuu mariyaa inaynan bannaanayn arrintaas laa khilaafa fiihi ninku inuu huruud iyo zacfaraan korka marsado iyada taasi khilaaf ma leh dayib inaynan bannaanayn ee midday isku khilaafeen waxay tahay marada ma marsan karaa mase ma marsan karo isaga marka maradiisii ayaa huruud iyo midabkaas jaallaha ee zacfaraan ayuuna ahaa sufradeed ayaa lahaa de meesha ay kasoo gaartayna de haweentii uu guursaday wayn iyaa jirkeedii iyo waxbaa marka maradiisii taabtay sidaasay kusoo gaartay marka meeshaasna marka a'immadu mara muzacfara ma gashan karaa ninka aimadu marka meesha waa isku waa isku khilaafeen iyaga imaam malik iyo kale waa gashan karaa bay leeyihiin waana u ogol yihiin shaaficigana waa diidaya xadiidkanna qolada inay bannaan tahay xujaysanayso ayaa xadiidkan keeneen xujaystay faqaala wuxuu yidhi maa haada kani waa maxay faqaala wuxuu yidhi nabiga inii tasawajtu waan guursaday imra'atan haweeney baan guursaday ayb calaa wasni nawaatin nawaah miisaan la eg ayaan ku guursaday min dahabin dahab fa qaala wuxuu yidhi nabiga baaraka allaahu laka allah kuu barakeeyo ow lim weliimo sameey walow bishaatin neef aryaba ha ahaadee meeshan dhowr xugun baa laga qaadanaya waxaa ka mid a xukunka horaanta qofku arrin isaga jaa-is u ah ee u bannaan inuu sameeyo haddii uu sameeyo ou ka qarsado ama dadkii ahlu fadliga ahaa ama talada iyo ku lahaa xataa hadduu ka qarsado laakiin amarkaasi sharcan uu jaa-is yahay waa yeeli karaa leanna hadda cabdiraxmaan waa guursaday nebigana uma sheegin leanna nebiga waa maxay waxaan buu ku yidhi haddii marka uu ogaan lahaa inuu xaas iyo wax guursaday maba weydiiye ma su-aashan inii tasawajtu imra'atan calaa wasni nawaatin waa marka nebigu inuunan ogeyn way ma uunan ogeyn mar haddii nebigii marka uunan dhihin war maxaad iiga qarisay waa qaldan tahay nebigu ma dhihin qofka marka shay u bannaan isaga jaa-is u ah waa ka qarsan karaa qofkuu doono walow ha ahaadaba qof fadli badan oo cabdiraxmaan guurkiisii nebigu waa ka qariyey uma sheegin ilaa ilaa guurka hebel in loo sheego ama lagala tashto qasab maaha marba haddii uu u bannaan yahay arrintaas dayib ibnu cabdilbar faa'iidadaasuu tamhiidka ku sheegay dayib waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa markuu leeyahay calaa wasni nawaatin nawaad dad baa waxay u malaynayaan laftimireed in laga wado laftimireedku maahan maaha hadda macnaha meeshan laftimireed ma aha calaa wasni nawaatin macnuhu wuxuu yahay nawaadku waa cabir ay isla yaqaaneen oo dahabka iyo waxaa lagu miisaamo way shay ay iyagu isla garanayeen way sidaa inay tahayna waxaa ku tusaa laftimireed aynan ahayn laftimireedku waa kala waaweyn tahay mid waa yar tahay mid waa dhexdhexaad midna waa weyn tahay soo maha shayga marka hadduu mucaawado ou noqdo oo laba qof beddel u dhexeeyo uu yahay waxbay kala gadanayaan waxbay kala beddelanayaan shayga wax lagu gadanayo waa inuu macluum yahay haddii marka la yidhaha nawaad laftimireed baa laga wadaa na laftimireed macluum maaha wasnigeeda waa kala waaweyntaha dhow waa laysku qabsanayaa shaaricu ma ogola marka sidaas shaygu haddii uu yahay min almucaawadaati waxyaabahan marka mucaawadaadka haddii uu yahay oo bedel markaas aqbali karo oo laba qof ay ku kala bedelanayaan ee hadda sadaaqa iyo meherkuna waa min baabi almucaawadaat haweeneedii jirkeeda ayay muqaabil waxay ku qaadanaya waxaan waxaan marka la la siinayaa waa inay jahaalada ka baxsan yihiin oo ay yihiin shay macluum ah ayb ibnu cabdilbar iyadana sidaas ayuu faa'iideeyey ayb xadiidka waxaa kaloo laga qaado marka hadhow walidaalika tirmidi waa sheegi doonaa wasnu nawaatin nawaad marka wasnigeedu shaygan nawaadka wasnigiisu waa wax la yaqaanay shan dirham waaye yaa la leeyahay taasuu keeni doona ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa meherku qofku inuu wuxuu wax marka maal noqon karaa ayaa meher galo aqalu mutamawal shayga ugu yaroo la maaleysan karo maal laga dhigan karo meheruu noqon karaa inta ugu badanna xad ma leh wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin wa aataytum ixdaahunna qintaaran ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa awlim walow bishaatin taas weliimo sameey walow bishaatin neef aryaba ha aatee weliimadu marka inay mashruuc tahay amarka halkan ku jirana waa amru istixbaab ma ahan amru nad ama amru wujuub ma aha ayb amru wujuub ma aha leanna weliimadu marka waa mustaxab de halkan marka amarkaani walow bishaatin baa la socotay inuu mustaxab tahay waxaa ku garanaysaa nebigu weliimooyinkiisa qaar neef ari xataa ma ahayn oo wax ka yarbu weliimo ka dhigay uu ku bixiyey waa inay bannaan tahay ayb oo marka walow bishaatintan waajib inaynan ahayn amarkan ku jiray oo limta sidiisaba ayb marka walow bishaatintan laakiin waxaa laga fahmayaa ka badan in lagu weliimaysan karo oo haddii la doono geel iyo lo iyo laga laga dhigan karo qaala wafi lbaabi can ibni mascuudi wacaaishata wajaabirin wazuhayr bni cuhmaan qaala xadiidu anasin xadiidun xasanu صaxiix waqaala axmed bnu xambal wasnu nawaatin min dahabin wasnu halaaثati daraahima wahuluثin wax go-an waa feeri saddex dirham iyo dirham saddex loo qeybshay meeshiisu saasaa imaam axmed ku tegay wa qaala isxaaqu isxaaqna wuxuu yidhi huwa wasnu khamsati daraahim nawaah wuxuu u dhigmaa shan dirham sidaanaana marka qowluljumhuurku sidaa wa shanta dirham bay jumhuurku u badan yihiin qowlkan marka imaam axmed wuxuu khilaafsan yahay qowluljumhuur qaala xadaana bnu abi cumar huwa mxamed bnu yaxya alcadaniy qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can waa'il bni daawuud can ibnihi ibnigiisuna marka waxaa weeyaan bakru bnu waa'il riwaayadan marka ma sanadkan latiifada ku jirtaa waxay tahay waa riwaayat alaabaa can alabnaa aabba ayaa wiilkiisa ka warinayo jaadadu laakiin sida qaalibkee badan waxay tahay wiilku inuu aabbaha ka wariyo hadda aabbihii baa wiilkii usoo degay oo ka warinayo musalaxa marka baab ku jira waa riwaayat alaabaa can ilabnaa riwaayat lakaabir can ilasaaqir ayna ka mid tahay akaabir iyaga markaa asaaqir ka warinaya can izuhriyi balfiri marka sufyaanu bnu cuyayna waa raawiyatu zuhri isaga badanaa zuhri buu ka wariyaa meeshaan laakiin isaga iyo zuhri meeqaa u dhaxaysana labo sheekhiisiibuu laba u jirsaday can anas bni malikin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama awlama calaa safiyata nebiga safiya ayuu ugu weliimeeyey binta xuyayin bisawiiqin wa tamrin sawiiq yacni salool ama daango la shiiday iyo wa tamrin timir ayb xadiidka abu daawuud iyo ibnu maajah ayaa warinayaan iyo ibnu xibbaan waana saxiix ayb waxaa laga qaadanayaa marka weliimadu qasab inaynan ahayn xoole in la qalo oo safiya hadda weliimadeedu saanu ka dhigay bal xaasaskii nebiga qof uu hilib ugu weliimeeyey waxaaba ka jirtay zaynab zaynab binti jaxsh qaala xadaanaa moxamed bnu yaxyaa wahuwa duhliyu qaala xadaanaa alxumaydiyu mamed qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya buu yidhi qaala waa moxamed bnu yaxya alcadani qaala xadaanaa alxumaydiyu can sufyaana naxwa hada wqad rawaa غayru waaxidin mid wax ka badanna wuxuu wariyey hada اlxadiida xadiidkan can ibni cuyayna ibnu cuyayna uu ka wariyey can الzuhriy marka qaar kalena toos ibnu cuyayna can الzuhri can anasin walam yadkuruu fiihi ma aynan sheegin can waa'ilin can ibnihi wa kaana sufyaanu ibnu cuyaynata ibnu cuyayna wuxuu ahaa yudallisu fii hada اlxadiidi xadiidkan waa tadliisin jiray farubamaa lam yadkur fiihi waxaa la arkaa inuunan sheegi jirin can waa'ilin can ibnihi wa rubamaa dakarahu inuu sheegana waa dhacda marka sufyaan bnu cuyayna tadliis waa lagu sheegay laakiin dadka tadliiskoodu wax dhiba ma aha leanna waxaa la ogaaday annahu kaana laa yudallisu ilaa can hiqatin ayb dhib male qaala xadaanaa moxamed bnu muusa albasriyu qaala xadaanaa ziyaad bnu cabdillaahi qaala xadaanaa caطaaءu bnu saa'ib can abi cabdiraxmaan can ibni mascuudin qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam dacaamu awali yowmin maalinka ugu horeeya cuntadiisa xaqun weeyaan wa dacaamu yowmi thaani maalinka labaad cuntada la sameeyaana sunnatun waaye wa dacaamu yowmi thaaliثi maalinka saddexaad cuntadiisuna sumcatun ismaqashiin waa waman samaca qofkii ismamaqashiiyo samaca allaahu bihi alla subxaanahu watacaala isagana waa isku maqmaqashiiyaa qiyaamaha la fadeexaynaho qaala xadiidu bni mascuudin laa nacrifuhu marfuucan ila min xadiidi ziyaad bni cabdillaahi maaha wa ziyaad bnu cabdillaahina kahiiru lgaraa'ibi waalmanaakiir ziyaad bnu cabdillaahina manaakiirtiisa iyo qaraa'ibtiisu waa badan tahay sidaasuu leeyahay marka kaanahu marka xadiidkani sidaas ayuu ku daciifinayaa qaala wasamictu moxameda bna ismaaciil bukhaari baan maqlay yadkuru isagoo sheegayo can moxamed bni cuqbata qaala qaala wakiicun moxamed bni cuqba wuxuu yidhi qaala wakiicun ziyaad bnu cabdillaahi ziyaad bnu cabdillaahi maca sharafihi yacni sharafkiisa lala qabo isagoo sharaf badan laa yakdibu fi lxadiidi xadiidka kuma been sheegi jirin saasaa dhigan hadda inta waa soo socda waa soo socda waxyar ukaadi laa yakdibu fi lxadiidi halkan laa buu geliyey bacdi nusakna laadu waa ka maqan tahay haddii laadu ay ka maqan tahayna macnaha dhan waa qaribma walidalika qaala alxaafid ibnu xajar fii tahdiib tahdiib ibnu xajar tahdiibka wuxuu ku yidhi tarjamada ziyaad bnu cabdillaahi wuxuu yidhi waqaca fii jaamici tirmidiyi fi nikaax sunanu tirmidiga waxaa ku dhacay fii kitaabi nikaax can ilbukhaariyi can moxamed bni cuqbata can wakiicin qaala ziyaadu maca sharafihi yakdibu fi lxadiid ayaa ku dhacday wاladii fi taariikhi اlbukhaariyi warkan marka bukhaari laga soo warinayo kitaabkiisa taariikhulkabiirkuu ku yaalla marka ibnu xajar wuxuu yidhi wاladii fi taariikhi اlbukhaariyi can ibni cuqbata can wakiicin ayb can wakiicin sidan buu yidhi ziyaadu ashrafu min an yakdiba fi اlxadiidi ziyaadu ziyaad ashrafu min an yakdiba fi اlxadiid waa ka sharaf badan yahay inuu xadiidka nebiga ku been sheego ayb markaasuu yidhi wakada saaqahu alxaakimu abu axmed fi lkunaa biisnaadihi ilaa wakiic sidaas inay sax tahayna waxaa ku tusaya buu yidhi abu axmed alxaakim biisnaadihi buu hadalkan ku wariyey ilaa wakiic laga gaaro sidaanuuna u wariyey ziyaadun wuxuu yidhi markaa ashrafu min an yakdiba fi lxadiid sidaana marka been ma sheegi jirin waayo macnaheedu wa huwa asawaabu ibnu xajar marka wuxuu yidhi sidaasana sawaab ah walacalahu marka warkan tirmidiba usoo laabana markaa wuxuu yidhi walacalahu saqطa min riwaayati tirmidiyi laa waxaa laga yaabaa buu yidhi marka riwaayada tirmidi inay ka dhacday laa inay ka maqan tahay yaa laga yaabaa ixtimaalo isaga ka dhigay wa kaana fiihi marka sidan buu ahaa maca sharafihi laa yakdibu waa sidaa day taalan maca sharafihi ziyaad bnu cabdillaahi maca sharafihi laa yakdibu laadii baa ka dhacday marka ayb laa yakdibu fi lxadiidi fatatafiqu riwaayaat marka haddii sidaa la yidhaahdo riwaayaadkuwaas waafaqayaan leanna bukhaariga laga warinaayo isaga kitaabkiisa ayaa warkan uu ku yaallaa taariikhu lkabiirka ayb sida ay ugu taallo iyo haddii laadani la sugo isku miday noqonay isku macno abu axmed alxaakimna sida uu warinaayo sidoo kale ibnu xajar sidaanuu yidhi qoladan marka kitaabkan aadka u taxqiijisay iyaguna waxay dhaheen wahaakadaa habatat fii nuskatin nusqo oo makhduudo qadiim ah makhduudo oo qadiim ah oo sunanu tirmidiga laada waa sugaysaa mar haddii marka makhduudo ay laadu sugtay ixtimaalkii ibnu xajar iyo maladii uu maleeyey saxiix ma fahamteen warkaas marka walidaalika haddaad taqriibka tarjamadiisa fiirisaan wuxuu leeyahay lam yahbut ana wakiican kadabahu ma sugnaanin uu leeyahay ayib qoladan ta'siilka leadu waa idin dhigaa soo maa marka kutub taxqiiqaadkood iyo madbuucaadkood iyo nusakhood marka laga hadlayo faa'iidadan ay leeyihiin dadaa marka bilaash iskaga haysto oo kii lasoo qaadaba kiisii kale inuu la mid yahay dadaa u haysta kutubaha marka marka hore iyaga inay saxan yihiinaa muhiima kitaabkii tirmidi qoray sidii oo u qoray inaad horta u heshaa kow muhiima sharax iyo markaasaa la galaa iyo baabkiisa ayb ayb dad marka waxaa arkaya kutubtan marka dabacaadkan iyo makhduudaadkan laga sheekeynayo maxaa la iskugu daalinayo kuleeyihi isagiyaa marka faa'iidadaas ka jaahil ah jahligiisiiba wax ku dhisaa cilmiyu ka dhigaa marka baabu maa jaa-a fii ijaabati daaci marka xadiidkan dabcan waa daciifoo ninka ziyaad bnu cabdillaahi baa ku jiro waana kahiiru lgaraa'ibi walmanaakiir qaala baabu maa jaa-a fii ijaabati daaci qofka daacigee kuu yeeray in la ajiibo wixii ku yimid daacigu marka wuxuu noqon karaa mid kugu yeeray waliimat lcursi waa waajib sida xadiidkii abi hureyra oo ahay ayb mararka qaarna waxay noqon kartaa nin uun si kale kugu yeero casumaad kugu wacay aan ahayn waliimat lcursi aan ahayn kaas dambe marka culamada waxay leeyihin waa sunno daaciga la sheegaya in la ajiibaana waajib tahay waa ka waliima waliimada leanna riwaayaadka xadiidka qaar baa saas ku cad haddii meesha marka munkar iyo wax lamida uu yaallana dabcan waa ka tegi karaa ama asbaab keeni karto in dacwadaas uu ajiibo dacwadaa inuu ka tago asbaab ka mancinaysa hadday jirto waa dhib ma laha waa dembi ma aha marka inuu ka tago qala xadaanaa abu salamata yaxya bnu khalafin qala xadaanaa bishr bnu lmufadl can ismaaciila bni umaya can naaficin can ibni cumara qaal qaala rasuulu llahi sal l slam iitu dacwata iituu imaada addacwata dacwada imaada yeerista u imaada idaa duciitum haddii la idiin yeeray imaada qaala wafi lbaabi can caliyin waabi hurayrata walbara wa anasin waabi ayuub qaala xadiidu bni cumar xadiidun xasanu saxiix qaala baabu ma jaءa fi man yajiiءu ila lwaliimati bigayri dacwatin weliimada ninka u imaanayo isagoon loo yeerin lama casumin lama wicin waa iska yimid qofkaasi wuxuu ku yimid xaalkiisa qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa abuu mucaawiya huwa moxamed bnu khaasim addariif can alacmash can shaqiiqin can abi mascuud bacdi nusaq waxay dhigayaan can ibni mascuud ibni mascuud waa khata abi mascuud qaala jaa-a rajulu nin baa yimid yuqaalu lahu la yidhaahdo abuu shucayb nin la yidhaah baa yimid ilaa qulaamin buu u yimid lahu isaga u sugnaaday nin u adeegi jiray addoon iyo wax lamida u ah laxaamin oo hilibka sameeyo ayb oo hilibla ah fa qaala wuxuu yidhi isnac lii طacaaman cunto ii sameey yakfii khamsatan ku filan fainii ra'aytu fii wajhi rasuuli llahi sal ly slam nebiga wejigiisaan ka arkay aljuuca baahi qaala wuxuu yidhi fasanaca طacaaman cuntuu sameeyey uma arsala ila nabiyi sal ly slam nebigu uu cidiray fadacaahu waa u yeeray wa julasaa'ahu waa u yeeray ninkii nebigu u yeeray wa julasaa'ahu iyo kuwii la fadhiyay aladiina macahu falamaa qaama nabiyu sal ly slam nebiga markuu soo kacay itabacahum rajulun nin baa soo raacay lam yakun macahum aan la jirin xiina ducuu markii la wacay falama intahaa rasuulu llahi sal ly slam nebigu markuu soo gaaray ila albaabi albaabka qaala lisaaxibi lmanzili wuxuu ku yidhi inahu itabacanaa waana waxaana soo raacay rajulun nin lam yakun macnaa aan nala jirin xiina dacowtanaa markaad noo yeertay fain adinta lahu haddaad u idinto waa waa adiga dakhala waa soo gelayaa qaala faqad adinnaa lahu waa u idinnay buu yidhi falyadqul ha soo galo tarjamadii marka xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir oo ninkaa aan la wicin waa layska celin karaa haddii la rabo oo markaa hebel waa orod adiga iska tag isagana waa inuunan ka xanaaqin oo aqbalaa kana tagaa haddii marka la aqbalana markaa yacni waa imaanayaa haddii marka qofku dad tiro gaara ama dad mucayana ku imaada uu yidhi nin markaa uu dhexda ka soo raaco ninkaa marka waa in isti'daan loo weydiiyo isaga ayb marka akhbaarta dadkan oo kale khadiibulbaqdaadiya kitaab ka qoray la yidhaha akhbaaru tufayliyiin qofka qofka meel aan laga wicin isaga marka yimaado waxaa la yidhaahdaa tufayli tufayligu marka kitaab weyn oo adu ilaa dhexdhexaad oo kale ah ayuu ka qoray khadiib akhbaartooda iyo wax ku soo arooray iyo qisas noocaas niman sidaas ahaan jiray waxbuu ka warrama waa mabuucu kitaabkiisaas marka ayb marka culummada mufasiriintan hadda waxay ku baxiyaan suurat اlaxzaab yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkuluu buyuuta الnabiyi ila an yu'dana lakum ilaa طacaami gayra naadiriina inaahu meeshaas qaala hada xadiiثu xasanu صaxiix wafi lbaabi can ibni cumar qaala baabu maa jaa fi taswiiji labkaari wixii ku yimid gabdhaha bikaarooyinka guursashadooda caddayntiisiibu u baab yahay qaala xadaanaa qutaybatu wa huwa qutaybatu bnu saciid abu rajaa albaqlaaniyu qaala xadaanaa xamaad bnu zaydi can camr bni diinaar can jaabir bni cabdillaahi qaala tasawajtu imra'atan haween baan guursaday faataytu nabiya sal l slam nebigan u imid faqaala wuxuu yidhaha tasawajta yaa jaabir jaabirow ma guursatay meeshanina waxaa ka muuqata nebigu inuusan ogeyn haddana jaabir ou guursaday marka qasab maaha qof walbaa inuu ogaado ayb laakiin waa iska fiican tahay qof ahlu ra'yi ahlu fadliya in lala tashto marka qofka uu yacni hawshaas marka uu gelayo faqultu nacam ayaan idhi buu yidhi haa qaala bikran am hayiban gabar miyaad guursatay mase haween marka iyaga nikaax soo martay faqultu laa maya gabar ma guursanin bale hayiban baan guursaday ayb faqaala nebigu wuxuu yidhi hallaa jaariyatan gabar maxaad u guursan weysay tulaacibuka tulaacibuhaa wa tulaacibuka faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah ina cabdallaahi cabdullahi marka aabihiisuu ka wadaa oo jaabir bnu cabdillaahi bni camr bni xaraam ina cabdallaahi maata wou dhintay wa taraka sabca banaatin toddoba gabdhood buu ka tegey aw tisca banaatin ayuu yidhi sagaal gabdhood fa ji'tu biman yaquumu calayhinna waxaan la imid oon keensaday mid iyada iyaga xaajaadkooda u istaagi karta oo kala habeyn karta oo reer dhaqi karta oo reer dha reer dhaqid taqaan marka garoob inaan guursaday sidaas ay gu xambaartou leeyahay maslaxo marka wuxuu u sheegay gabadhu aynan qabin bikrada leanna gabadha bikrada guur sooma marin waayo aragnimo badan ma laha middan laakiin ilma yacni gabdhahan way dhaqaaleyn kartaa isagana marka xaas waa u noqon kartaa labadaa maslaxa ku jirtuu leeyahay fadacaa lii marka nebigu waa ii duceeyey ayb marka haddii marka maslaxa ay jirto waa fiican tahay ayb qaala wafi lbaabi can ubay bni kacbin wa kacbi bni cujra qaala xadiidu jaabirin xadiidu xasanu saxiix meeshaa marka gabdhaha in la guursadaa inay fiican tahay baa xadiidku tarjamaduna macnahaas u baabaystay xadiidkuna saasuu tilmaamayaa leanna gabarh maxaa u guursan weysay ayuu ku yidhi nebiga jaabir qaala baabu maa jaa laa nikaaxa ilaa biwaliyin baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid laa nikaaxa nikaax ma jiro ma ansaxayaba ilaa biwaliyin weli maciis maahani oo weli inuu jiro maahani ama weli idinkii idankiis maahani qala xadaanaa caliy bnu xujirin qaala akbaranaa shariiku bnu cabdillaahi can abi isxaaq xaa waxadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaanata can abi isxaaq xaa markii hore shariik can abi isxaaq u ahaa riwaayadana la socda waa abu cawaana can abi isxaaq qaala waxadaanaa bundaar whuwa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdiy can israa'iila can abi isxaaq waa sanad kale halkana israa'iil yaa abu isxaaq ka warinaya israa'iil marka abu isxaaq muxuu yahay waa jaddu awowgiis ayb israa'iilku asaga waa xafiid xafiidu noqonaa abu isxaaqna waa awowgiis israa'iil bnu yunus bni abi isxaaq وxadaثna cbdاللahi بن أbي زiyaadi qala xadaثna زayd بن xbaab whuwa الcukliy عan yuنuس bn أbi sxaaq عan أbi isxaaq sanadka dhan marka abu isxaaqa udub dhaxaad u ah marka shariik iyo abu cawaana sraa'iil yuنus bn أbi isxaaq afartooda sidaanay xadiidkan u wariyeen can abi isxaaq can abi burdata can abi muusaa musnad waay marka qaala qaala rasuulu llahi sal ll ly slam musnad weeyaan marka nebigu wuxuu yihi laa nikaaxa ilaa biwaliyin nikaax ma jiro weli maahani marka asalka marka haddii nikaaxa la anfiyo xaqiiqadiisa waay wax uu ku dhacaa marka xaqiiqaduna de caqad guntanmayba ma jiro waay marka macnaha qofka dhahaya waxaa lasoo qadarayaa laa nikaaxa kaamilan taqdiirku asal maaha alxadfu khilaafu lasli isaga marka daliila laga rabaa kaas laakiin ninka dhahaya meeshani shaaricu wuxuu leeyay nikaax maba jiraba adiga mid kaamila maxaa u tiri sideedaba nikaax ma jiro mar haddii la yidhi asalku ku taagan yahay ninka yidhi waxbaba ma guntanmin ka dhahaya marka waa jiraa laakiin waa laga fiican yahay isaga daliila laga rabaa kaas qala wfi lbaabi can caaishata wabni cabaasi waabi hurayrata wacimraana bni xuseyn waanas de xadiidka caaisha waa kii dheeraayo bukhaari warinaya oo kaana nikaaxu fi ljaahiliyati cala arbacati anxaa nikaaxu listibdaac iyo waxyaabahaas buu sheegay iyo kuwa zinaysto jirkooda gata iyo ilaa markii dambe uu yidhi iyo nikaaxa hadda laysku guursado oo la yaqaano ninka in gabadhiisa laga doono oo guuriyo isaga ninkana aqbalo markaasay tiri falamaa bucita muxamedu sala allahu calayhi wasalam hadama nikaaxa aljaahiliyati kullahu ilaa nikaaxa annaasi alyowm kulli waa burburiye ilaa kan maanta jira maaha kan maanta jiro oo awalna jiray maaha dabcan leanna jaahiliyadu waa yaqaaneen nikaaxan saxda ah ee hadda laysku guursado ninkan gabadhiisa laga doono iijaab iyo qabuul dhaco waa garanayeen masalada meeshaasna marka masaladaasina meelay kaa kaalmayna meeshay kaa kaalmaynaysaa waxay tahay haddii la yidhaha ambiyadu maxay ku dhasheen ayaga nebiyullaahi moxamed muxuu ku dhashay nikaax saxuu ku dhashay nikaaxa saxdaana waa jiri jiray oo waa yaqaaneen carabta xadiidkaas caa-ishaana ku ku cadyahay inuu jiray ayb marka faa-iidada ku jirtaa saas kuwii jiray dhan waa baabi'iyey marka laga reeba mid maahane kaasna waa kan hadda sharcigu uu qaribay wabni cabaas waabi hurayrata wacimraana bni xusein wa anas ayb qaala xadaanaa bnu abi cumar qaala xadaanaa sufyaanu bnu cuyaynata can ibni jurayj can sulaymaana can الzuhriyi can curwata can caaisha ana rasuula اllahi sal l slama qaal laba mas'aleba waa u laaban doonaa tirmidi xadiidkan laa nikaaxa ilaa biwaliyin xanafiyada waxay geliyaan ishkaal ah inay yidhaahdaan shucba iyo sufyaanu thawri xadiidka waxay ku wariyeen mursal ahaan intan hadda uu sheegay tirmidina xadiidka musnaday ka dhigeen shucbo iyo thawri baana xifdi badanay leeyihin saa darteed xadiidku waa mursal xataa hadduu mursal yahay xanafiyadu mursalku waa xujaystaan waxay diidayeen xanafiyada iyaga mursalku waa xujaystaan muxuu dhibaa marka ayb oo mursalka shaafici maahane saddexda imaam oo kale waa xujo waa ka dhigtaan siyaabo badan baa marka warkooda loo naqdina midkaanna warba uga laaban doonaa xadiidkan caaisha aad bowna masaladan xadiid ahaan min naaxiya alxadiidiya aada u hagaajiyey can caaishata ana rasuula اllahi sal l slama qaal ayuma imra'atin naagtii ahoo nukixad la nikaaxo bigayri idni waliyihaa weligeeda idinkiisa la-aantiis fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baailun nikaaxeedu waa baail waa baail waa baail baail marka shaafici wuxuu leeyahay mar haddii sharcigu butlaan uu ku xukumay weliga ogolaashadiisa dambe shay sharcigu baatil ka dhigay saxiix kama dhigi karo iyadana masalo kaloo muhima markii hore nikaaxan weli la-aanuu dhacay waa iska ogolaaday oday wax nikaaxa laguma celinin markaasuu wuxuu yidhi waa yahay waa iska ogolaaday waa iswata dhib ma laha ogolaashahaas marka ninkaa weligu uu iska ogolaaday budlaankani wax ma ka bedeli karaana maya kama bedeli karaan marka marka gabadha xataa inta nikaax baatil oo aan weli lahayn lagu soo xiro ee la keeno ee markaa inta laga soo cid galo aabbuhu maahan inuu iska waa iska ogolaaday iska yihaahdee hadduu doono waa inuu nikaaxa ku celiyo oo shuruudii nikaaxa marka hadda iyo min jadiid laga bilaabay leanna awel waxba ma jirin shay baatila maa la ogolaa karaa maba jirinba saasuu leeyahay shaafici ayb macna noocaas oo kaleo keena waxaa kaloo iyadana ku jiro weliga laftiisa ninkan guursanayo wax guurinayo weligu waa weli caama iyo weli khaasa labadaas weliga caamka ah waa suldaanka iyo na- iyo dadka naa'ibiyadiisa ah qaadigii iyo kale iyo suldaankii iyo waa weli caam dadka o dhan oo weli u yahay laakiin isaga goormaa loo baahanaa marka akhas la waayo weligii akhaska ahaana waa la waayey ama guurkiibuu diiday bilaa sabab ayuu guurkii diiday ama iyagii baaba dooday ama xadkiibuu ka baxay oo weli ku noqon lahaa suldaanaa qabsanaya fain ishtajaruu fa suldaanu waliyu man laa waliya lahu wilaayada khaaska nooceeda labaadna waa wilaaye khaasa wilaayada khaaska waxaa iskale aabbaha gabadha dhalay haddii la waayo isaga awowgii aabbaha dhalay haddii la waayo walaalkii ku hooyo ku aabbaha ahaa sidaas calaa tartiibi alcasabaat waay casabada say u kala horreyn jirtayna jihaat alcusuuba waxay ahaan jirtay bunuwatun ubuwatun halkan waa waa daba la dabagediima meeshaas casabada marka dhaxalka la joogo bunuwadu waa ka horeysaa ubuwada meeshaan ubuwadaa horeyso baabkan bunuwadaa markas waxaa xigaysa marka waxaan ujeedaa uquwada iyo dhinacyadaasaa laga aaday ayib marka wiilka ama yacni hooyada iyada wiilkeeda ma guurin karaa shaaficiyada mayay leeyihiin bunuwo iyada waxba laguma guurin wiilnimo waxba lagu guurin maayo marka maxaa xaalkii sidee noqona waxay leeyihiin xadiidkan seese la yeelaa umu salama wiilkeedaa guuriye dhahayo waxay leeyihiin isagaa casaba u ahayn ee ninku way dhici kartaa cunuga hooyadii in hooyana ay u tahay dad marka la fiiriya qabiil ahaanna isaga inuu ugu dhawaado ma dhici kartaa mase ma dhici kartaa e waa dhici kartaa macnahaasoo kale ku guurin karaa marka wiilnimada maaha wuxuu ku guurinaya waa casabada kale wa inuu ama adu adeero u noqon karaa ilmo adeeroo kale saasoo kale ula noqon karaa binaan calaa dalika adu madaahibta qaarna way qabaan taas calaa kulli xaal wilaayadii khaaska ahaydna waa taasa marka waxaan la garan karin marka ninkan baabuurta hoos taagan oo kitaabka halkaas ku wato wilaayadiisu khaas miya mase waa caam midna ma hayno taas waa anuga kolleytaba marka ma fahmin wilaayadiisu waxa ay tahay wilaayo caamana ma haysto nin u wakiishay ma leh shaqada shaqo u dhiibtay ma leh mid khaasana ma leho dadkana uu meherinayo qabta uu ku hayaa isaga ma dhalin muxuu ku meherinaa marka shaydaannimuu ku meherina wax kale ku meherin maayo qaara marka waxay yidhaahdaan wax la yidhaha waxaa jira muxakam haddii muxakam la rabo maxaa ninkaas keliya loo doonayoo meeshaas dheer laga rabaan meeshay joogaan may muxakam ka samaystaan ile marka muxakamka loo baahanayo fiqiga waa la yaqaanaa weligii oo jooga maxaa horta muxakam see loogu baahday weligii waaba joogaay marka muxakam in boqol kilomitr iyo laba boqol loo sii jaro uma baahna qadiyadaas iyadana marka fiqhiyan marka say ku soconaysa ma male ma jirta ma socoto ayb waxay yidhahdeen imaamu shaafici baa wuxuu yidhi alamru idaa daaqat tasac arrintu hadday ciriiri gasho waxoogaa wusci baa la helay ciriiriga marka wuxuu ka wadaa naagtan weligeedii waaba la waayey qaadina waa la waayey nin muslimiintaa ka mida taladeeda ha u dhiibato sidaas marka haku meeriyo masaafada marka hadda saas ma tahayn abadan dhibkaas iyo alamru idaa daaqa dayq diiq ma jiraba ciriiri ma jiro leanna gabadhan aabaheed gurigiisaa laga yaaba inay kasoo kacday saaka diiq aaw marka qaacidada cagsigeeda waaye marka arrinka ay iyagu samaynayaano waxay samaynayaan alamru idaa tasaca daaqay ka dhigeen amar wusci ku jira ciriiri soo geliyeen dadka marka inay iska qabtaan waayo dadkaas si siday isaga qaban karaan oo ay shartooda isaga celin karaan inay isaga celiyaan leanna waxay ku ciyaarayaan waa cirdi furuuji iyo dad cirdigiis ayay ku dheeldheelayaan marka in go-aan inta dadku ka qaataan saf ka maraan waxaa zina magaalada iyo qaabdarada iyo waxaa sababayo waxyaabahaasoo kale waxaana risqi buu ku raadsanaa baa lagu leeyahay fain dakala bihaa madaahibtuna marka de dabcan saas waa u badan yihiin shaygu haddii uu baatil noqdo qof ijaazayn karo oo isaga ogolaanshihiisa saxiix ugaga dhigi karaa ma muuqato waa dhici kartaa cuquudda qaar in ikhtiyaar ka furan yahay haweentii garoobka ayadoo kale waa la guuriyey iyadoo dhib nacayso amar lagama qaadanin waa layska waa la weligeediibaa qasab ku guuriyey waana garoob markaasoo kale khansaa binti khidaam miyay ahayd haweeneydii garoobka ahaydoo aabbaheed guuriyey iyadoo dhibsanayso oo aan rabin amarna aan laga qaadanin khiyaaraa la siiyey marka suuradaasoo kale naska kusoo arooreed iyada wax yacni budlaan sidaanoo kale looguma xukumin arrintaas marka hadduu hadday iyada ogolaato xaqeeda wax kamida ka tagto waa leedahay midanse marka iyada budlaanaaba sharcigii ku xukum fain dakala bihaa hadduu duquulo oo sidaa marka ugu galmoodo haweentii falahal mahru bay leedahay bima staxalla min farjihaa wixii uu xalaashaday oo farjigeeda dartiis baa mahar ugu sugan yahay arrintanna marka nikaaxu shub nikaax shubha ku jirtoo dhan ninku hadduu ku wadiyo haweeney oo uu ugu tago waxay yeelanaysaa marka farjigeeda marka ugu tegay muqaabil bay marka qaadanaysaayoo meher bay ku yeelanaysaa jirkeedaas marka uu xalaashaday darteed ayay ugu yeelanaysa haddii uu ka zinaystayna waxba ma yeelanaysa leanna zinada nebigu waa reebay nahaa rasuulu lah sal l slam can mahri lbagiyi zaaniyada maharkeeda waa la reebay middan laakiin zina hadda maaha oo shubha jiraysa fain ishtajaruu hadday markaa doodaan awliyadii hadday doodaan fa suldaanu weliyu man laa weliya lahu iyagii baa marka dooday dhan dhan way isku raaci waayeen suldaanku markaa wuxuu weli u yahay ciddii aan weli lahayn isagaa weli waxaa laga soo qaadaa marka inaynan welibaa lahayn haweeneyda suldaankii baa talada qabsanaya isagaa guurinaya wilaayada caamkuuna ku guurinaya ayb qaala alimaam abu ciisa hada xadiidu xasan waqad rawaa yaxya bnu saciidin اlansaariyu wayaxya bnu ayuuba wasufyaan اthawriyu wagayru waaxidi min alxufaadi can ibni jurayji naxwa hada xadiidkan caaisha dambe ayay weriyeen qaala waxadiiu abi muusa kee waay xadiiu abi muusa kii horew laa nikaaxa ilaa biwaliyin u laabta xadiiun fiihi ikhtilaaf waa xadiid khilaaf uu ku jiro qaala rawaahu israa'iil ikhtilaaf marka xagga sida loo wariyey way rawaahu israa'iilu israa'iil baa wariyey washariiku bnu cabdillaahi wa abuu cawaanata wa zuhayru bnu mucaawiyata wa qaysu bnu rabiic can abi isxaaq can abi burdata can abi muusa can الnabiy sal l slm musnad warawaahu asbaatu bnu muxamed wazayd bnu xubaab can yunusa bni abi isxaaq can abi burdata abu isxaaqa ka maqna can abi muusa can الnabiy sal l slam madbuuca meeshan waxay ku dartay can abi isxaaq walaysa dalika makhduudaadka iyo usuusha kuma qorno meeshaa marka can yunusa bni abi isxaaq can abi burdata maxaa ku yaalkan ya can abiihi ma dhiga can abiihi male marka madbuuca an idinka maxaa idin kugu taal an ya can abi isxaaq baa ku taal soo ma can abi isxaaq waa qalab can abi burdata can abi muusa can nabiy sal lla l slam warawaa abu cubaydata alxadaad can yunusa bni abi isxaaq can abi burdata can abi muusa marka yuunus bni abi isxaaq isaga waa laysku khilaafay marna can abi burda toos uga warinayaa marna can abi isxaaq can abi burda qaala waqad ruwiya can yunusa bni abi isxaaq can abi burdata can الnabiy sal l slam qaala kaas waa khilaaf qaala warawaa shucbatu wاthawriyu marka khilaafkan hadda yuunus bisuu ku egyahay amaa riwaayadii kale ee yacni raggan kale zuhayr iyo abu cawaana iyo shariik iyo israa'iil iyo can abi isxaaq can abi burda can caadi waa iyaga ayb qaala warawaa shucbatu wاthawriyu can abi isxaaq can abi burdata can الnabiy sal اlla ly slam maxay noqonay markaan mursal lan abu burda waa taabici abu muusa ka maqan meesha laa can الnabiy sal l slam laa nikaaxa ila biwaliyin waqad dakara bacdu asxaabi sufyaan sufyaan اthawri ardadiisa qaar ka mida waxay sheegeen can abi isxaaq can abi burdata can abi muusa walaa yasixu mana ansaxayo manaa waxuu ka wadaa xadiidka riwaayada sufyaan اthawri iyo shucba mursalay ku timid iyadoo musnada ah qalab uhay iyada ayb walaa yasixdu marka ha u qaadanin wax guud in laga hadlaayo riwaayada thawri waa wax laga hadlayo qaala wa riwaayatu haaulaa'i kuwan riwaayadooda aladiina rawow can abi isxaaq kuwaasoo abu isxaaq ka wariyey can abi burdata can abi muusa sidaa uga wariyey can inabiyi sal l l slama laa nikaaxa ilaa biwaliyin cindii asaxu wuxuu le ani agteeda waxaa saxiixnimo badan riwaayada musnadada ah oo abu cawaana iyo shariik iyo israa'iil iyo zuhayr iyo qays bnu rabiic riwaayadooda musnadada ah ayaa agteyda saxiixnimo badan lianna samaacahum min abi isxaaqa fii awqaatin mukhtalifa mas'ale muhiim oo cilalka ku saabsan waa meesha leanna wuxuu leeyahay xadiidkan abu isxaaq marar kala duwanaa laga maqlay marar kala duwan baa laga dhegaystay marna isagoo musnadana waa laga maqlay isagoo mursalana waa laga maqlay marka isduqayn maayaan labadaas soo ma fahmi walidaalika marka ay leeyihiin alikhtilaafu fi lwasli walirsaal walikhtilaafu fi lwaqfi waalrafci goormaa ikhtilaafka uu macno yeelanaa u ta'hiir yeelan karaa waa ida taxada almajlisu majlisku hadduu hal yahay hal majlis ayaa xadiidkan lagu wariyey ninna sibuu u wariyey ninna si markaas qaladaa jira labada riwaaye mid baa laga raajaxsanaanaya midna raajixay noqoni laakiin haddii idaa tacadada almajlisu mid midda kale lagu cilayn maayo sida oo wada saas u hadda tirmidi marka ayb wain kaana shucbatu wathawriyu axfada wa ahbata inkastoy thawri iyo shucbo xifdi badan yihiin ahbatsan yihiin min jamiici haaulaai kuwan oo dhan aladiina rawow kuwaasoo ka wariyey can abi isxaaqa hada alxadiida marka isaga tirmidi wuxuu leeyahay dadkan sufyaan iyo shucbo waa ka iqanimo badan waa ka xifdi badan yihiin laakiin haddii majlisku ou mid ahaan lahaa iyagaan rajixi lahayn majliska laakiin kala bedelan arrintaa daliilkeedana waa keena majlisku majlisku itaxada almajlisu aw ikhtalafa wax layska dhahaya maahan qofku cawamadoo intay kusoo dhacdo ou dhahayo majliskan waa kala duwan yahay ma iska dhahayaan culamaa lxadiid asbaabo iyo qaraa-inay keenayaan wuxuu yidhi marka ayb wain kaana shucbatu wathawriyu axfada waahbata min jamiici haulaai aladiina rawow can abi isxaaq hada alxadiida faina riwaayata haaulaai cindii ashbahu wa asaxu iyadaa sawaabka u ekaanshiye badan asaxnimo badan lianna shucbata wathawriya samicaa hada alxadiida bay maqleen min abi isxaaqa fii majlisin waaxidin iyagu hal majlisa uga maqleen labadooda wmima yadulu calaa dalika waxaan arrintaa ku tusayo maa xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu daawuud huwa طayaalisiyu qaala anba'anaa shucbatu qaala samictu sufyaana athawriya ayaan maqlay buu yidhi shucbaa dhahayo sufyaanu thawri baan maqlay yas'alu abaa isxaaq isagoo abu isxaaq weydiinayo asamicta abaa burdata ma maqashay abu burda yaquulu isagoo inuu dhahayo qaala rasuulu lahi sal l slam laa nikaaxa ilaa biwaliyin faqaala nacam ayuu fadalla fii hada alxadiidi xadiidkan dhexdiisa wuxuu ku tusay ana samaaca shucbata wathawriya hada alxadiida ay maqleen fii waqtin waaxidin inuu ahaa wa israa'iiluna huwa habtun fii abi isxaaq israa'iilna awowgiis marka uu ka warinaayo habtun weeyaan labadoodan hal maray maqleen intan kalena marar kaley maqleen inay labadoodu hal mar maqleen isagaab sheegay waa keena ayb qaala samictu moxamed bna almuhana israa'iil marka inuu habtun ama ahbatun min ahbat اnnaasi fii abi isxaaq inuu yahay buu sheega qaala wuxuu yidhi samictu moxamed bna almuhana yaquulu samictu cabdالraxmaan bna mahdiy yaquulu maa faatani اladii faatanii wixii iga tegey igama tegin min xadiidi thawriyi can abi isxaaq ah xadiidta thawri abi isxaaq ka warinaya igama tegin ima dhaafin ilaa waxay ugu dhaafeen lima takaltu liajli maa kii dartiis ittakaltu aan tala saartoon isku halleeyey bihi maagaba calaa israa'iila aan isku halleeyey isku hallayntii aan israa'iil isku halleeyey darteed bay igaga ay igu dhaaftay xadiidta thawri can abi isxaaq liannahu kaana ya'tii bihi atama lianna israa'iil xadiidka awowgii isagoo dhammaystiran uu keeni jiray iyadana tanna waa qariino soomaa marka ayb weliba halkan marka atamadan waa anface lianna iyagana waan nuqsaamiyeen isagoo waa dhammaystiran qaala wa xadiidu caaishata fi marka xadiidkii laa nikaaxa ilaa biweliin waa ka baxay qaala waxadiidu caaishata fi hada albaabi can اnabiy sal l slam laa nikaaxa ila biwaliyin xadiidun xasan weeyaan isagana rawa bnu jurayj can sulaymaana bni muusa xadiidka caaisha hadda laa nikaaxa ilaa biwaliyin macna ahaanuu ka yahay rawa bnu jurayjin ayaa wariyey can sulaymaana bni muusa buu ka wariyey can الzuhriyi can curwata can caaishata can الnabiy sal l slam warawa alxajaaj bnu arطah wajacfar bnu rabiica can الzuhriyi can curwata can caaishata can الnabiy sal l slam wa ruwiya can hishaam bni curwata can abihi can caaishata can الnabiy sal l slam milahu qisuu sheegaa marka xadiidkaas caaisha ayuma mra'atin xanafiyadu ay ku duraan qaala waqad takalama bacdu ahli اlxadiidi waxay ku hadleen fii xadiidi الzuhriyi xadiidka zuhri can curwata can caaishata can الnabiy sal l slam xadiidka caaisha marka dhuruqdiisa markuu sheegay midkan zuhri ee curwo uu uga warinaayo ayay dureen dariiqaas bay dureen qaar ka mid a ahluxadiidka qaala ibnu jurayj ibnu jurayj wuxuu yidhi uma warkay ku durayaan marka waa uma laqiitu الzuhriya ibnu jurayj wuxuu yidhi zuhri baan la kulmay fasa'altuhu waan su-aalay xadiidkan faankarahu waa inkiray fadacafuu hada alxadiida bay daciifiyeen min ajli hada kan dartiis waxay yidhahdeen zuhriga xadiidka laga warinayaa loo sheegay maji waa inkiray ayb qaala wadukira can yaxya bni maciin anahu qaala lam yadkur hada alxarfa can ibni jurayjin ilaa ismaaciil bnu ibraahim lam yadkur ma sheegin hada alxarfa xarafkan kee waa la sheegayo warkan waa uma laqiitu zuhriya fasa'altuhu faankarahu warkaasi ma sheegin can ibni jurayj kama sheegin ilaa ismaaciil bnu ibraahim yacni qisat linkaar ibnu jurayj waxaa ka sheegay ismaaciil ibnu ibraahim bis ismaaciil ibnu ibraahim waa ibnu culay qaala yaxya bnu maciin yaxya bnu maciin marka wuxuu yihi wasamaacu ismaaciila bni ibraahim can ibni jurayj laysa bidaka qisadaba maadaama isaga ou keenay ismaaciil marka uu ka warinaayo ibnu jurayjna samaaciisu laysa bidaka dacfi baa ku jira marka qisada qisat linkaar lam tasixa waa daciif qisadan dambe oo zuhri waa inkiray ma jirto saxiix maaha leanna ciladeeda waa tagan inamaa saxaxa kutubahu kutubtiisiibuu saxay calaa kutubi cabdilmajiid bni cabdilcaziiz bni abi rawaad maa samica min ibni jurayj wuxuu ka maqlay wa dacafa yaxya riwaayata ismaaciila bni ibraahim can ibni jurayj waana daciifiyey qisadaa marka xanafiyadu ay ka dhigtaan usha ay xadiidkan fanikaaxuha baatilunku waa waa daciif ay uleeyihiin middaan waayo middaan jawaabteeduna waa taas ayb ibnulmulaqin laftiisa waxaan filaa badrulmuniirka waa uga hadlaya qisadaa inaynan jirin buu sheega inkaarka laftiisu musalaxa qofku haddii uu xadiid wariyo ninkii laga warinayo uu yidhaahdo uu inkiro sida u inkirayaa la fiirinaya haddii uu jasmiyana markaas waa baab haddii uu yidhaah ma xasuusto ama ma ogi hadduu yidhaahdana waa baab kale man xadatha wa nasiya ayaa la yidhahda ayb laakiin hadda qisadan inkaarkan ba ansixin qaala waalcamalu fii hada albaabi baabkan shayga lagu camal falaayo xadiidu nabiyi sal l slam waayo laa nikaaxa ila biwaliyin cinda ahli اlcilmi min asxaabi nabiy sal asxaabta nebiga ahlu cilmiga agtooda xadiidkaa baa lagu camal falayaa minhum cumar bnu اlkhadaab wacaliy bnu abi aalib wacabdullaahi bnu cabaas wa abu hurayrata wagayruhum waxaa la yaableh marka nin madhab shaafici sheeganaya oo marka nusuustan la keenana sidii inta xanafiyadu ay axaadiidtan ku radiso ayuu meesha soo dhigan beri waxaan xasuustaa taqriiban sagaal iyo siddeetankii meelahaas iyay ahayd nin baa marka muxaadaro jeedina marka nikaaxa masaafadoo difaaca intaanu axaadiid oo dhanba ma jirto uu leeyahy laa nikaaxa ilaa biweliyinkii caa-isha midkan tabajax wuxuu isu haystaa marka anahu calaa shay laakiin waxbuu isku dhex qasay marka waxaa la yaabla xadiidkan caa-isha oo kale wuxuu yihi kaana nikaaxu fi ljaahiliyati calaa arbacati anxaar alcadadu laa mafhuuma lahu a looga jawaabaa kulaha xaggee alcadad laa mafhuuma lahu uu ka yaallaa warka dambe waa waxa la deliishanayay nikaaxu afar qaybood buu ahaa mid shanaad ma jirin ninkii dhahaa warkaas uu daliil ku noqona laakiin aduu haddaad doonto boqol nikaax keen laakiin kan xalaal xalaasha laga dhigay maxsuur waay maxsuur waaye istinaa la keenay meesha falamaa bucita muxamedun hadama nikaaxa aljaahiliyati ilaa nikaaxa annaasi ilyowm cadad miyaa kaas marka dadka uu waxu sheegaya malaha wuxuu isleeyahay alcadad laa mafhuuma lahu iyo mafhuumu lcadad iyo warkaas haddaad sheeg sheegto xoogaa waxaa lagu malaynayaa nin cilmi ku hadlayo malahaas marka macno weyn kuma dhisna xadiidkan laa nikaaxa ilaa biweliyinna tabta xanafiyado keenay warka kan caaisha intaa war warkaas xanafiyada marka isaga ma xanafi baa mase waa shaafici waa fahmi weyna ariib madhabta shaaficiyada mashhuur waxaa nikaax ma ansaxayo weli la-aan khalaas bis haddii marka markaasu haddana wuxuu leehay ummad dhan aa weli la-aan isu isku guursato oo ummadahaas dhan maxay noqonayaan buu leeyahy ummadaha naga maxaa naga galay yaase yidhi ummadahaas waa xaaraanay ku dhasheen yaa dhahayan ummadaha bakistan iyo hunuudda iyagu markaa shubhay qaat ay wataan shubhadaasna marka shubhatu dariiqa waay madhab dhan baa ama shubhatu yacni madhab yay ku dhegan yihiin waxay ku dhashaa waa xalaal taas kamaba hadlinba laakiin axaadiidta rasuulka iyaga shubhadoodaas darteed maa looga tegaan wax isku dardara oo yacni mararka qaar waxay gaarayaan meelaha culimmada ay dhihi jireen fulanu laa yacrifu maa yakruju min ra'sihi waxa madaxiisa ka soo baxaya ma oga ayb wuxuu yidhi wahaakadaa ruwiya can bacdi fuqahaa'i taabiciin taabiciinta fuqahadooda qaar ka mida sidaasay wariyey ayaa laga wariyey anahum qaaluu la ayaa laga wariyey anahum qaaluu laa nikaaxa ila biwaliyin minhum saciid bnu lmusayab walxasan albasriy wa shurayx waibraahim الnakaciy wa cumar bnu cabdilcaziiz wagayruhm wabihada yaqulu sufyaan الthawriyu wاlwsaaciyu wamaliku wacabdullahi bnu lmubaarak washaaficiyu waaxmed waisxaaq sidan bay iyagu intaasoo imaamna ay ku tageen hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamed